الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo sagaalaad min suurati اlinsaan qaala allahu tacaala wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manfuura waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wamulkan kabiira ilaa aakhiri alaayaat waxaynu kusoo jirnay fii tafsiiri suurati اlinsaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa waxaa suuraddan aada loogu xeel dheeraaday ka warramidda iyo ka sheekaynta dadka ahlujannaha ah iyo nicmada ay helayaan ahlujannihii baa la tilmaamayay ilaahay wuxuu yidhi wayaduufu waxaa dawaafaya ama wareegaya calayhim iyaga dushooda wildaanun baa wareegaya wiilal wiilal yaryar kuwaasoo mukhalladuuna la waariyey bimacnaa daa'imuuna ah wiilashaas ayaa dul wareegaya kuwii ahlu jannaha ahaa ina alabraara soo ma ahayn oo yaduufu calayhim cala alabraari kuwaa baariyaasha ah ee jannada galay waxaa dushooda dawaafaya oo wareegaya wildaanun wiilal dhallinyaro ah kuwaasoo mukhalladuuna la waariyey oo bimacnaa daa'imuuna ah ilaahay baa u diyaarinaya oo u ahaynaya inay wiilashaasi u khidmeeyaan kuwa mu'miniinta ah ee jannada galay ee dhallinyaro ah ee cusub ee qurxoon misna mukhalladuuna waxa weeyaan dhallinyarnimadaasaa lagu waarinayaayo da-doodu inta korodho weynaan mayaan oo da- noqon mayaan isma bedelayaan ma weynaanayaan waana isku da weligeedba calaa mamaril asmina zamano kasta oo mara isku laybalkaa iyo da-daasay taagan yihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi idaa ra'aytahum markaad aragto qofka lala khidaabayo idaa waqtigii ra'aytahum aada iyaga aragto xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu-lu-an lu-lu baa u malaynaysaa lu-lu-aasoo manfuuraa la firdhiyey ayaa moodaysaa jannadan dhexdeeda lu-lu wuxuu qurux badan yahay markuu kala tegtegsan yahay oo meelo kala go-go-an saa u yaallo markaa aragtid dhallinyaradaas ahlu jannaha u khidmaynaya iyo cajaa'ibtooda waxaad u malaynaysaa lu-lu-an lu-lu-aas oo manfuuran la faafiyey oo la firdhiyey oo la kala geegeeyey waa quruxda xaggeedaa looga shabahayaa wanaaggooda iyo midabkooda saafinimadiisa iyo wejiyadooda nuurka ka baxaya lu-lu-aas oo kale unbaad moodaysaa baa lagu leeyahay iyagaana lu-lu-a ka sii sarreeya waa tilmaantooda iyo nidaamka ay yihiin waa sidaas marka intaasoo meelood oo ay taagan yihiin oo ka shaqaynayaan oo ifkoodii iyo magaransaa quruxdoodii ay la taagan yihiin oo ka muuqata sidaasoo kale weeyaan bidhaamahaas baxaya iyo quruxdaa baxaysa lu-lu baa la yidhaha marka lu-lu waa wax qurux badan soomaalidu luul bay iska dhahaan wa idaa ra'ayta markaad aragtid famma halkaas famma ay maa hunaalik halkaas markaad aragto waxa ah ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman naciim baad arkaysaa naciim aan la tilmaami karin nicmo aan la tilmaami karin iyo wa mulkan mulki mulkigaasoo kabiiraa weyn baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaad fiiriso aragto famma oo faada la kordhigo waidaa ra'ayta markaad aragto hamma halkaas waxa ah halkaa ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman naciim baad arkaysaa aan la tilmaami karin nicmo aan la tilmaami karin iyo wa mulkan mulkigaasoo kabiiran weyn oo boqortooyo aan dhammaad lahayn ayaa halkaa ku arkaysaa waxa wanaag yaalla waxa farax yaalla waxa wehel yaalla waxa qurux taalla xadiidu qudsigu wuxuu ahaa ilaahay wuxuu yidhi addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashari addoommada mu'miniinta ee saalixiin waxaa la yidhahda dadka xuquuqda ilaahayna ka soo baxay xuquuqda khalqigu ku leeyahayna ka soo baxay dadkaa iyaga ah waxaa halkaa aan ugu diyaariyey baa ilaahay yidhi waxaana ili arag indhuhu arag oo dhaguhu maqal oo qalbi binu aadanna kusoo dhicin kuna soo dhici karin xadiid imaamu bukhaari iyo muslim bay wariyeen wey xadiid kale ahlu jannaha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kan ugu martaba yar waa man lahu qadru dunyaa adduunyadan oo dhan qadarkeed qof la siiyey iyo wa cashratu amhaaliha toban jibaarkeed adduunyadan oo dhan imise maamul iyo imise adduun baa soo maray iyo imise ummadood imise dowladood imise barwaaqo adduunyoo dhan qofka loo dhiibay toban jibaarkeedna loogu daray ahlu jannaha waa midka ugu mansilada yar waxaa la siinayo ninkaasaa ugu ugu siin yar inta kalena waa waxaadan qiyaasi karin adugu xadiidkaasna imaam bukhaari muslim baa wariyey caaliyahum dushooda waxaa ahaatay caaliyahum xaalay dushooda ahaatay hiyaabu sundusin sundus xariirtateeda jilicsan dharkeeda iyaabkaasoo khudrun haddaa qirada akrisid khudrun cagaaran ahlu jannaha dharkooda midabkiisu wakaa dharkaa cagaaran wey dushooda waxaa ah oo ay qabaan kuwa ahlu jannaha ah xariirta nooca jilicsan dharkeeda oo midabkuna khudrun yahay mid cagaaran waa dhar qaali ah heer sare ah iyo wa istabraqun nooca istabraqa la yidhaahdo oo xariirta nooceeda xoogaa adag ah taas bay qabaan waxoo dhan waa xariir ilaahay aayad kale suurat اlxaj walibaasuhum fiihaa xariir meeshaa dharka ay ku qabaani waa xariir baa lihi marka sundusku waa nooca jilicsan sabraquna waa nooca xoogaa ka adag weeya caaliyahum waxaa lagugu baraarujinayaa tacbiirkaas inay dhar kale qabaan wax u sarreeyo oo ay qabaan dhar kala ka hooseeya oo ay qabaan ilaa intaasoo maraa iska dulgashan ka dhaa oo haddaba dadku iska kor qabaan in badan oo ka mid ah marka midda u sarraysa oo caaliyahum ah oo qeybta kor ugu soo xigta ah waa middaan noocaa weeyaan culimmada qaar waxay yidhaahdeen dadkan la tilmaamayo caaliyahum la leeyahay waaba kuwii ahlu jannaha u shaqaynayey oo khudamada ahaa ee wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuuna la yidhi khaadimiintaybaaba dharkaan qaba iskaba dhaaf kuwii loo khidmaynayey shaqaalihii hadduu dharkaan qabo kuwii loo shaqaynayey iskaba daaba iyaga waxay qabaan kasii sarreeyaan iyo waa kuwii jannada galay laftoodii oo ahlu jannaha ahaa oo loo shaqaynayey caaliyahum hiyaabu sundusin waistabraqun marka aayad kale waxaa lagu tilmaamay aayaddanba dhammaystir waxulluu waxaa loo jinjimo geliyey asaawira ayaa lagu qurxiyey jinjimo oo min fidatin fidda xaggeed ka ahaatay qalinka ama fidada ayaa ay qaabaan oo jinjimo u ah waxulluu maadi baa laga cabiray waaba loo qurxiyeyba macnaha laakiin waa loo qurxin doonaa weeyaanoo waa litaxaquqi wuquucihi baa waxaa looga cabirayaa kaannamaa inayba gashadeen markaas taas bay leeyihiin aayad kale waxaa la tilmaamay asaawira oo min fidatin halkan weeye suurat lkaafi waxaa la yidhi yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin jinjimahaasi dahab bay ka samaysan yihiin suuratu faatir waxaa la yidhi yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin walulu-a ayaa layidhi markaas isma diidayaane mar dahabkiibay qabaan saasaa uga jawaabaysaa mar fidadiibay qabaan mar lu-luiibay qabaan hadba kay jeclaadaan bay gashanayaan oo xihanayaan waxaa kaloo looga jawaabi karaa waxaa laga yaabaa qofka ahlu jannaha gacantiisa intaba in laiskugu keeno oo dahabkii iyo fidadii iyo lu-lu-iiba inuu gacantii ku qabo oo loo geliyo o loo qurxiyo wasaqaahum waa waraabiyey rabbuhum rabbigood kuwa iyaga waraabin doonaaye ilaahay baa waraabiyey sharaaban sharaabkaasoo dahuura dahuura dahaarada meel dheer ka gaaray bimacnaa daahiran sharaaban dahuuran kaas baa la waraabiyey sharaab aan gacnuhu taaban sharaab aan xumaan taaban sharaab aan najaaso ahayn sida khamrada adduunka oo kale iyadaa lagu soo halqabsanayaa khamrada adduunku waa aafo waa xun tahay waa qurun waxaasoo kale waxaan ahayn ee nadiif ah ee macaan ee daahir ah ayaa la siinayaa inuu duhriga meel ka gaaray markay cabbaan sharaabkaasoo cabbaanoo cabbaan kaadi noqon mayo oo alijannihii kaadidii iyo saxaradii iyo xaakadii iyo waxaas ma laha dhidid baa dushooda ka soo yaacaya dhididkaasina urtiisu waxaa moodaysaa miski qofka dhididkiisa ur aan fiicnayn baa laga yaabaa inuu ka yimaado iyaga dhididka ka imaanaya miski oo kalea ka soo uraya kuwa ahlu jannaha ah sidaa weeyaan xaalkooda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna haadaa kaana lakum waxay ka dhigan tahay yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa kuwa ahlu jannaha ah markay jannada galeen dabadeed markay jannada barwaaqadii taallay arkeen dabadeed maadaama acmaal wanaagsan adduunka ay soo sameeyeen waxaa loo dhahayaa inna haadaa kan kaana wuxuu ahaaday lakum idinkoo idiin ahaaday jazaa-an abaalmarin inna haadaa kani jazaa-an kaana lakum jazaan kaana u ahaa lakum idinkoo idiin ahaaday jazaan abaalmarin abaalmarin baa la idinka dhigay camalkii saalixaha adduunka ah soo samayseen daacada ah kusoo sabidheen soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo khayraadkii ah soo samayseen abaalmarintii aa mutaysateen waa tan abaalaleeyi wa kaana sacyukum waxaa kaloo la dhahayaa wa kaana sacyukum sacyigiinnuna wuxuu ahaaday mashkuuraa mid lagu shukriyo ee bimacnaa maqbuulan mardiya mid la aqbalay oo laga raalli noqday ayaa sacyigiinnu noqday abaalmarintan u wanaagsan ayaa leedihiin maca shukri mahadnaqna waa leedihiin iyadoo laydiin mahad celinayo laydin ammaanayo bal kuwii hore oo dersigii hore aan kusoo qaadanay ee gaalada ahaa oo la yidhi ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman wa dacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima kuwaas silsiladaha iyo dhibaatada la geliyey iyo kuwaan siday u kala fog yihiin fiiri waxa loo kala diyaariyey iyo waxay ilaahay hortiis ka kala helayaan qolana jannadaas iyo nicmadaas lagu abaalmarinayo qolana dhibaatadaas iyo cadaabkaas ayaa lagu abaalmarinayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa anaga innaa anagu naxnu anagu nazalnaa waanu dejinnay calayka adiga dushaada nebi allow alqur'aana qur-aanka ayaanu dushaada ku soo dejinnay tanziila soo dejin ayaanu qur-aanka kariimka dushaada ku soo dejinnay tanziil waa maxay bimacnaa mufaraqan iyadoo la kala geegeeyey hadba xukunka loo baahan yahay hadba aayadaha la soo dejinayo iyagoo ay saa u kala socdaan waxa weeyaan nazalnaa tanziila dejin ayaanu dushaada qur-aankan kariimka ku soo dejinnay wacdigii iyo yabooh iyo ballanqaadkii ayay xambaarsan yahay waciidkii iyo goodigii buu xambaarsan yahay tarqiibkii iyo tarhiibkii buu xambaarsan yahay waxa weeyaan sidaa weeyaan qur-aanku waa xaq yaboohiisuna waa xaq fasbir sabir nabi allow calayka asalaatu wasalaam lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa ku sabir xukunkiisa iyo qadihiisa ku sabir sabirkii markaas macaasidii oo laga sabro waa qeyb daacadii oo lagu sabraa waa qeyb dhibaatooyinkii iyo wixii qofka dhibayey iyo shidadii iyo mixantii iyo xataa soonka gaajadiisii waxa uu ku sabrayo waa qeyb intii uu nooc ahaaba sabirkii meesha waa imaanaya kulli haddii laysku geeyana wuxuu iska wada noqonayaa kulluhu sabir cala daaca daaca lagu wada sabray ayuu noqonayaa fasbir lixukmi rabbik walaa tudicha adeecin minhum kuwa gaaladaa xaggooda ee faajiriinta ah aathiman mid aathima ee dembiile ah yaa ka ha adeecin aw kafuuraa mid kafuurana ha adeecin macnaha weeyaan ee kafuurku waxa weeyaan kufri badana ah kufriga meel durugsan ka gaaray kafuurku waxa weeyaan waa mubaalaqo oo almubaaliq fi lkufri waljuxuud weeyaan dafiridda iyo diididda iyo gaalnimada midka meesha fog ka gaaray kaa isaga aha adeecin gaalooyin badan iyo niman madax adag baa jiray oo weliid binulmuqiira oo ka mid ahaa midkood baa nebiga u yimid oo wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa xoolo doonaysid waa ku siinaynaa haddaad dumar doonaysidna waa ku siinaynaa laakiin ka noqo arrintan aa noogu yeeraysa wax kastoo kale annagaa kuu qabanayna wax kastoo kale annagaa ku siinayna oo gaaladu inta badan xoolaha iyo waxaasay dadka ku sabsabtaanoo hadafkooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo nidaamyadooda ay kaga qaataan waxaasaan ku siinaynaa waxaa noo samee mid baa wuxuu ku yidhi gabadhaydaan ku siinayaa meher la-aan baan kugu siinayaa xoola lagaama rabo waxaan aawado naga jooji iyadoo ay sidaa kusoo degtay misna waa aayaddu waa calal cumuum oo lafdigeedu waa iska caam waxay shamlinaysaa mid kastoo faasiqa iyo mid kastoo gaal ah kay kusoo degtay keliya maaha walaa tudic minhum aafiman aw kafuuraa wadkur waxaa xustaa isma rabbika rabbigaa magaciisa xus oo waxaa weeyaan xusidaasi salli lirabbika weeyaan rabbigaa u tuko cibaadadiisa badi bukratan gelinka hore awal nahaarka waa subxi iyo waasiila gelinka dambe labadaasba waa maalinta labadeeda dacal ama labadeeda daraf arrin cajo badan weeyaan marka in qofku dikriyo wardiyo ee akhriso wa min alleyli hameenka xaggiisana fasjudu lahu ilaahay u sujuud sujuuddii baa la cabiray laakiin waxa weeyaan waa salaaddii oo dhan baa loo jeedaa ilaahay u sujuud oo u cibaadaysa macnaha weeyaan wa min alleyli fasjud lah oo habeenkii saacado ka mida weeyaan oo qofkiioo mutahajidan isagoo tahajudaya oo ilaahay la munaajoonaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadaysanaya habeenkii oo dhan ha iska jiifine waxa weeyaan fasjud lahu wa min alleyli wa min saacati lleyli fasjud lah ilaahay u sujuud oo u cibaadayso walintaa cajaa'ibteeda iyadana fiiri siyamaa bisha ramadaan oo hameenadeedu iyagu hadda ka sii duwan yihiin hameenada bilaha kale waxa weeyaan qofkii hameenkii inuu cibaadaysto oo ilaahay la munaajoodo oo ilaahay u tukado taasaa la doonayaa qiyaamkii la yimaado wasabbixhu ilaahay u tasbiixsoo bimacnaa u tuko oo tahajudka badi leylan habeen dawiila dheer macnaha saacado badan qadar yar oo laba ragcadood iyo afar ragcadood keliya inta tukatid haddiiba laba ka saddex daqiiqa maahee muddo dheer ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii waxa weeye u cibaadayso oo tahajudka badi oo qiyaamka badi adoo mugdiga habeenkii ku jira haddii maanta mugdiga laga baxadoo meel kasta layr iyo iftiin joogana waa isla sidii macnaha weeyaan habeennimadaas ilaahay inta kacdid marka ma aha loogama jeedo haddii hadhow habeenku yar yahay oo habeenku gaaban yahay in la dhahayo leylan dawiilan maahee sideeda waxaa looga jeedaa saacado badan ilaahay u cibaadayso habeenkii ka mid ah wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcadaka rabuka maqaaman maxmuuda taasina wataa marka waxaa la yidhi maqsuudku waxaa weeyaan inuu qofku ahaado mid ilaahay caabudaya wakhtiyada oo dhan hameenkii waa la sheegay maalintii waa la sheegay subaxii iyo galabtii si gaara loo sheegay markaa ilaahay xusaysidna waxaa la rabaa qalbigaada iyo carabkaada labadaba inaa ilaahay ka xusi subxaanahu wa tacaala intaa markii la tilmaamay waxaa gadaal loogu noqday kuwii gaalada ahaa ee kafarada ahaa ee mujrimiinta ahaa axwaashoodii in la sii caddeeyo ilaahay wuxuu yidhi inna haa-ulaa'i kuwaa iyaga ah ee gaalada ah ee mushrikiinta ah yuxibbuuna waxay jecel yihiin alcaajilata middaan degdegaysa middaan adduunka ah ee degdegaysa adduunyaday jecel yihiin aakhiray ka jecel yihiin waxa weeye waxa la yahay yanhamikuun waxay sidaas ugu maman yihiin oo ugu fooraraan oo kala rogayaan waa adduunyada iyo macaankeeda wayadaruuna waxayna ka tegayaan waraa'ahum gadaalkooda waraaga horeyna waa loo isticmaalaa gadaalna waa loo isticmaalaayo waxa adigu aragtidooda aadan sal gaari karin muuqaalkooda inta uu leegyahay intaa kaa horeysa intaa kaa dambaysa wayadaruuna waraa'ahum waxay ka tegayaan yowman maalin maalinkaasoo haqiila waxay hortooda halmaansan yihiin oo ka tegayaan maalin culus ilaahay abuuray baa inoo tilmaamaya maalin daran oo culus ayay ka tegayaan oo iskaga tageen wey ilaahay wuxuu yidhi naxnu annagaa khalaqnaahum iyaga abuurnay oo washadadnaa adkaynay asrahum xubnahooda washadadnaa waxaanu adkayna asrahum mafaasishooda yaa ayaanu adkayna qofku intaasoo wuxuu leeyahay kala goysyo iyo mafaasil iyo meelo kala baxaya ilaahay baa iskugu aasho u adkeeyey waa xadba sidii gaarigii inta kala banjara kala qubanayo oo ma ahay qofkii xubnihiisiiyo sidaas oo iskugu aadan ilaahay baa iskugu adkeeyey maxaa lagu adkeeyey intaanoo seeda ah iyo intaanoo xididdo ah wax kaasaa lagu ku wada rakiban oo lagu wada xidha ilaahay baa saa ka dhigay wax yar qofku marka wax isdaba maraan ama xumisi ka noqdo ama si uga xumaado ama dhibaatada uu dareemayo ama socodkiisu sida uu noqonayo waa la arkay marka annagaa sidaa u adkayna intaas xidida yar yara dhuhba aysan dhab u qaban karin oo waxaa jira curuuq yaryar ah oo shaqaday hayaan hadday gabaan qofku khatar gelayo washadadnaa asrahum waidaa shinaa markaan doolno ilaahay wuxuu yidhi markaan doonno aan iraadayno yaa badalnaa waanu bedelaynaa amhaalahum iyaga la midkood tabdiilaa bedelid markaan damcno yaa iyaga waa halaagaynaa maxaan ku bedelaynaa kuwo kale ayaanu ku bedelaynaa bedelid baan ku bedelaynaa addoommo ka wanaagsan oo ilaahay ka caabudid badan oo ka adeecid badan ayaanu ku bedelaynaa dee aayadda waxaa ku sugan baa layidhi tahdiidun wa waciidun goodi ayaa ku sugan daran haddii ay toosnaan waayaan loo dayn maayee waa la bedelayaa bedelnaadaas kale in qofka suuradiisii iyo sifadiisii iyo nidaamkiisii la bedelana iyana way noqon kadhaa bedelnaa amhaalahum tabdiila qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna haadihi aayaadkan iyaga aayatan ah hadda lasoo sheegay ee fartu gaadho tadkiratun tadkiro weeyaan aayadahan mawcido weeyaan wacdi iyo xusuusin weeyaan qofka caaqilkaa wax ku garan karo kan jaahilkaa uu ku sajiroomi karo inna haadihi tadkiratun wey faman shaaa qofkii doona ittakhada waa yeeshaa ilaa rabbihi rabbigii intii ka ah ayuu u yeeshaa sabiila waddo u yeeshaa waddo qofkii doona sidaas ayuu samaynayaa wuxuu qaadayaa dariiqa sacaada waddada liibaantau qaadaya aayadahu ku cibro qaadanayaa markaasaa nuurkiisaa siyaadaya waddo ilaahay gaarsiiso uu ku badbaado ayuu yeelanayaa ittakhada ilaa rabbihi sabiila wamaa tashaa'uuna mana doonaysaan maxay amran min alumuuri amar amarada ka mid ah ma doonaysaan ilaa an yashaaa allahu ilaahay inuu doono mooyaane ilaa bitaqdiiri illaahi wa mashii'atihi ilaahay qadaridiisa iyo mashii'adiisa mooyaane macnaha qofku daacada iyo wanaagga haddaan ilaahay u iraadayn iskama keensan karo iyo istiqaamadii ilaa ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa mooyaane ilaa an yashaaa allah ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kaana wuxuu ahaaday yahayna ahaana doonaa caliiman ilaahay waa mid ogaal badan biaxwaali khalqihi buu caalim ku yahay khalqigiisa axwaashooda ilaahay waa mid ku caalima ina allaha kaana caliiman xakiima ilaahay waa midka xakiimkaayo fii tadbiirihi wa suncih shaykasta meesha u laa'iqa ah ee u munaasabka ah ilaahay midka dhiga weeyaan sidaa darteed qofka hidaayada mutaystay ilaahay waa ogyahay waana u sahlayaa midka baadinimada mutaystay ilaahay waa ogyahay waddadeedu isna qaadayaa ilaahay waxaa u ahaaday alxikmatu albaaliqa waalxujatu addaamiqa xikmadda bxeesha dheer iyo xujada daamiqadae wax maskaxaynaysa ayaa ilaahay iska leeyahay subxaana wa tacaala yudkhilu ilaahay waa geliyaa man yashaau ciddou doono fii raxmatihi raxmadiisa iyo naxariisiisa ayuu geliyaa raxmadda ilaahay waa jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisa ilaahay raxmadiisa iyo jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisa ilaahay hayna geliyo subxaanahu wa tacaala yudkhilu ilaahay waa geliyaa man yashaau ciddou doono fii raxmatihi waa dadka mu'miniinta ah والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أون منصوبة والظالمين وعذب الظالمين والظالمين وعد للظالمين وحام وعد وحو إله أدر بكو الظالمين تا أعد لهم إله وحو أدر بي أدياري عذابا عذاب cadaabkaasoo aliimaa xanuun badan ee u xanuujinaya ayaa kuwa daalimiinta ah ilaahay iyagana u darbay oo u diyaariyey waaba u diyaarsan yahay jannaduna hadda way jidhaa naartuna hadda waa jidhaa labaduba waa abuuran yihiin oo waa la ahaysiiyey sidaa weeyaan darsigeenna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab